waa hagaaga khiyaarta hawada nagala soconaysay martaad nagala soconaysaan waa shabakada wararka cigag dotcom gudoomiyaha koonfurta gudoomiyaha magaalada gaalkacyo dhinaca koonfureed xasan faarax bare ayaa shabakada wararka cigag dotcom telefonka maanta ay kula xiriirtay gudoomiyaha ayaan weydiinay xaalada gob dhinacaasi koonfureed ee magaalada gaalkacyo iyo dagaalo halkaasi ka dhacay gobolkaasi wax maamulka gobolkaasi uu isaga gudoomiyaha ka yahay waxa uu ka qabtay
waxa weeye oday waa fiican tahay waa mahadsan tahay ma halka dagaalada dhacay ee kolley dhacayo aad ii sheegtay waa bacad weyn iyo bacad weyne iyo waa gobollo ka tirsan maaragta mido ka tirsan waxaan malay arrinta middaas inay taa middaa weydiinaysaa ha gudoomiyaha galmudug baa tahay marka xaaladaas xagee maraysaa dhinaca koonfurta magaalada gaalkacyo maalmahan dagaalaha ka dhacaya iyo dhul laysku haysto wararka naga soo gaaraya sheegaya xaalada gudoomiya maxaa soo dagaaladii hore oo ka dhexdhacay labada maamul oo gal puntland ka dhexdhacay muddo hadda maaragtay bilku dhawaad laga jooga maahane wax dagaala oo dhacay ma jirin iyadana way socotaa arrintaasi waa socotaa waanan haddii ilaahay ma dhamaystir beertaa wax badan oo qodobo ah heshiisa waa lasa meelgeyay xabudheejina waa lagu baloway oo sidii loogu dhawaaqay bay uhergashay guddi farsamo oo hadda maaragtay kooban oo yar baa hadda ku jira arrintaa ku jira maalmahan soo soo socdaan la dhamaystiri doonaa haddii ilaahayno gudoomiye ma jiraan laba maalmood ka hor dagaalo ka dhacay dhinaca koonfureed ee galkacyo oo halkaasi ku dhex maray dhinaca galmudug mada ma jirto ma jidho wax dagaala oo ka dhex dhacay ma waxaa jiray dagaalo maalmo dhaweyn dhul ugu diriray oo hore dhalinyaro ah oo labadaa dhinac ka socota oo dhul wax ku taxluuga ah baa meeshaas baa dagaala ka dhadhaceen dad baa ku dhidhintay iyadiina waa la joojiyey waa la dhexgalay arrimaha rahman oo hadda maalmaha kan beri saa dambe laga hadlayo ku jirta haddii ilaahay maxalkeeda marka gudoomiye in badan bay soo noqdeen arrimaha dhulka dhinaca galmudug ama gaalkacyo dhanba ha haatee dhinaca maamulkeeda galmudug adweel gudoomiyaha ka tahay xasanow maxaa idiin qorshaysanaada arrimahan waxaad ka qabataan
waa sax weye adeer muddooyin badan soomaaliya saa ogtahay sideed iyo toban sano ama labaatan sano ku dhawaatay dawlad la-ahay adduunkana ma jidho hadee dad intaasi dad maaragtay dad ummad dhan oo halkaas oo dawlad la-aan intaa ku nool soomaaliya oo dhan xaalkeeda waa la socotaa sidaas awgeed dhacdooyin ka dhexdhacay waa jiraan oo maaragtay dad haddii aan xilka saxayn iskaga yimid oo dad badan oo soo noqnoqday haddana haddii ilaahayno arrintaas waa lagu dhex jiraa waxaan la rajaynayaa xal dhaba in laga gaaro ama heshiis dhaba in laga gaaro dib dambana haddii ilaahay ma aysan usoo noqon sidaasa hadda loogu dhex jira maamulkaaga galmudug adigu aad gudoomiyaha ka tahay dhinaca koonfurada gaalkacyo muxuu qabtay tan iyo intii lagu magacaabay aad magaalada gaalkacyo dhinaca koonfuraad ka qabateen dagaalaha sano noq noqonayo keliya dadka waa isleenaya wax muuqdo oo aad qabatay gudoomiye ma jira dadka aad ku faankisaa maanta
adeer waa jirtaa wax la qabtay waa jirtaa waxaan la qaban oo bacsadana waa jirtaa waa beriisacba laguma dado sababtu waxa wey waa dad dhan oo ummada oo maaragtay maamul dhan weeye oo lagu nool yahay waa la joogaa nabadgelyaa ka jirta dhacdooyin dhacdhaco badanna waa jira adduunkana hadda bal iska daa marka oo maaragtay maamul goboleedyaha ama dowlad goboleedya ah dowladaha waaweyn bay ka dhex dhacaan qarxiska iyo dilka iyo dhibka oo adduunka waa la socota marka gudoomiye maamulkiina haddaan usoo noqdo dhinaca galmudug iyo dhinaca puntland imika heshiis baa idiin socdo xaaladdu way degan tahay maaan sideed uga hortegaysaan dagaalo kaloo dhex mara laftiina magaalada gaalkacyo ka wada sugan ama dhinaca koonfureedaasi midna xagga waqooyate arrimaha maamulka midla soo qaadeen oo qodobadaad ku heshiisaan ma ku jirtaa qodobadaasi
waa ku jirtaa waana u horeysaa wixii ilaahay qadarana waa dhacayaan labada maamul ama waxgaradka labada dhinacna waxay ku dadaalayaan inaan wax dambe dhicin haddii ilaahay idmo wixii ilaahay qadarana waa dhacaya
su-aasha ugu dambeysaan kawadinaya gudoomiye waxay tahay dadku isweydiinaya bal shabakada wararkaciga dadkan waxaad u sharaxdaa maamulka galmudug intee degmaha hoos yimaadaa intii uxukuma adigu gudoomiye ahaan gaalkacyo egmaad keliya ka horta dhinaca koonfureed mase degmooyin kala bal gudoomiye noo sharax
waxa weeye maamulkan galmudug ama maamul dowlad goboleedkan galmudug waxay xukuntaa degmooyin badan iyo gobollo awal jiray iyo kuwa hadda la magacaabay iyo degmooyin badan bay xukuntaa maxay dhul ahaan dhul ahaan hadii waxa weeye sida maaragtay gobolada hadda awal waxa wey waxaa jiray gobolka hobyo iyo gobolkan mudug gaalkacyo iyo gobollo cusuba hadda lagu daray sida maaragtay gobollaha hadda la magacaabay laakiin aan weli shaqo gelin
dhinacan ururka xisbul islaam maxriir baa la leedihiin ka ka taliya dhinaca koonfureed qaar gobollo kamid ah sida galguudii meelaha ku dhadhow
mada wax xiriira oo aan la leenahay ma jiraan wax xiriira oo aan la leenahay in madaha leekaatay ma jiraan haddee guddoomiye gobolka dhinaca koonfureed in badan bay yidhahdeen waa kusoo durugmay oo dhinaca magaalada gaalkacyo ag dhinaca koonfureed warkaasi miyaanu jirin maxaad u qarinaysaa guddoomiye
waxa weeye inta oran maxaa u qarinaysaa adiga meesha meesha ay joogaan oo ay xukumaan oo ay kusoo durteen waa xagee
de aniga waxaa igu maqaalaa inay yidhahdaan dhinaca koonfureeda gaalkacyo annaka dhinaca amniga gacanta ku hayna warkaas way soo baxayeen bilaha ama deegaana ku dhowdhowba